barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga v o a oo ad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com mobilada iyo saacadaha inuu kasoo rurujiyaa
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah waana saddex iyo tobanka bisha sebtembar sannadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa haween iyo dhallinyaro nolol maalmeedkooda ka soo saara ganacsiyo kooban oo ay ka yagleeleen magaalada boosaaso mobilada iyo saacadaha inuu kasoo rurujiyaa maalinta ugu afar doollar shan doollar meelahaasoo kasoo xoreeya boqol reerka masaariiftiisa oo kasoo saaraa okay wallahi waa maalinta aad ba shaqa fiican buu yahay maalin maalin lacag dee faa'iida toban doollar ama shan iyo toban doollar way kasoo baxdaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo samaystay dallada ay ku bahoobeen oo ay kaga shaqaynayaan arrimaha bulshada islamarkaana ah ay isku wacyigelinayaan dhexdooda waxaan u samaynay in dhalinyaradu midowdo isdhex gasho isna barato annagoo ka duulayna ama mar walba hadafkayagu yahay inaan dhallinyarada ka wacyigelino tahriibka qabyaaladda musuqmaasuqa
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii cayaaraha ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaa maanta furmay kulanka baarlamaanka oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaanada ayaa si furan uga dooday qaraarkii lixdii bishan ay golaha xukuumaddu ka gaareen cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo ah sarkaal ka tirsan jabhadda o n l f taasoo ay dowladda soomaaliya ay ku wareejisay dowladda etoobiya islamarkaana ay sheegtay inuu xiriir la lahaa kooxda al-shabaab xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku kala qaybsan go-aanka ay xukuumaddu ka qaadatay qalbidhagax qaar ka mida xildhibaanada ayaa ku doodaya in xukuumadda ay qaab aan wanaagsaneyn u martay wareejinta sarkaalka ka tirsan o n l f waxaa sidoo kale jira kuwo kale oo xukuumadda ku difaacaya mowqifka ay ninkaasi ka qaadatay dooda ayaa hadda ka socota golaha baarlamaanka wixii ka soo kordhana waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna dambe
koongareska maraykanka ayaa ansixiyey xeer ku amraya madaxweyne donald trump inuu si cad uga hadlo ugana hortago kooxaha nacaybka ku salaysan iyo kooxaha aaminsan sarraynta dadka caddaanka ah aqalka hoose ayaa ansixiyey xeerkan kadib markii uu soo gudbiyey aqalka senadka xeerkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii bishii hore ay kooxo aaminsan midab kala soocaya nacaybka ay hal qof ku dileen rabshado ka dhacay charlesville xeerkan ayaa faraya maamulka madaxweyne trump in ay ka hortagaan kooxahaasi islamarkaana ay wax ka qabtaan fiditaankooda halka dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haweenka ku dhaqan deegaanada ay soomaalidu degaan ayaa sanadihii u dambeeyey door ilxaadle kaga jiray taageerada nolol maalmeedka qoyska iyagoo badanaa sameeya ganacsiyo yaryar oo ay ku dabaraan nolosha qoyskooda iyagoo dhaqaalaha ka soo baxana ku maareeya nolol maalmeedkooda magaalada boosaaso waxaa ka jira haween ku shaqaysta ganacsi loo yaqaano hay wareerin kaasi oo haweenku ay ku iibiyaan agab kala duwan sidoo kalena waxaa jira wiilal dhallinyaro ah oo iyaguna wareejiya alaab kooban oo suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda ku iibiya haddaba wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid a dadkan la kulmay warbixintanna ku eegaya inta badan maaraynta guriga qoyska waxay ku tiirsan tahay hooyooyinka soomaaliyeed goobaha suuqyada waxaa wax iibsiga ama ganacsiga ragga kaga badan hooyooyinka maareeya biilka xaafadda halkan waa suuqa dharka ee magaalada boosaaso waxaa ganacsiyo kala duwan ku leh hooyooyin gaar ahaan hooyooyinka iibiya waxaa loo yaqaano dharka haywareerinta taasoo shaqo dhib badan ah sida ay ii sheegtay hooye seenab sakariya ismaaciil iyo hooye sahre maxamed oo aan kala sheekaystay qaabka haywareerinta ay u iibiyaan iyo weliba waxaay ka faa'iidaan waxaan qabtaa waxaan iibsadaa dhar baan la wareegaa oo haywareerin baan ku iibsadaa oo aan la socdaa haa haywareerintii baan la taagnahay waxaweeye dharkaasaan soo qaadqaadaayo iibsha dhar baan soo qaataa lacag baan kusoo qaataa islaamaha kaleo baan ayaam ku siiyaa oo mushtari aan ku siiyaa dabeetana haddaan ku siiyo waxa weeye lacagta haafta ahaan baan uga gurtaa waxaan ka gurtaa maalintii waxa weeyaan hal doolar maalinta kale hal doolar toddobaadkii hal doolar marba sidii aan kaga helo baan la macaarifaa waa tahay ee, imisaa ka shaqaynayseen Aa, in badan baan ka shaqaynaya adigoo shan iyo toban sano waa ka shaqaynaya shan iyo toban sano iyo ka badanba waa ka shaqaynaya dee waxaan ku aaseeyaa kolba wixii aniga aa, nolol maalmeedkeeda wixii kale un baan isku celceshadaa in badan baad ku khasaaraysa kaagaba guuraayo gurigii marka waa isku celceshadaa aniga baan haddana tayda dib isugu celiya ma dumarka keliya ayaa dharka haywareerinta ee ka iibisaan mise ragga bal waxaad iga warantaa ragga idinka qaataa maya garamaanta iyo dharka raggan usoo qaadi jirnay kabaha iyo dharka rag oo dhan baan usoo qaadi jirnay maryahaasan usoo qaadi jirnay dharkii rag oo dhan baan usoo qaadi jirnay dadayimka waa iska yaraynay marka iyaguna si si leeg noogeli qofka dumara waad arkaysaabe ninkii hadduu soo shaqaysto wixiisa afkiisu geliya waa cunay wixii le waan ku qayira waxaygu waa cuna waxaan ka shaqaynayay iminka muddo saddex iyo toban sana waan ka shaqaynayay iminka walaalankaa gacantan ku hayaa Een, marka imikada qudheeda gacanta wanigan ku sida la wareegaya waxaan la wareegaya iminka suuqan isle waxaaga kaash ka urso dadkiina lacagtii soomaaliga waa diideen oo de qof ale wuxuu leeyahy soomaali baan ista isagaba anaa baktiya ayaa u leeyahy marka lacagtii soomaaligaadna waxaanu siina garan mayno de annaga nala ka qaadan dadkii baa laga qaadan maayo lacagtaa marka waxaana doolo doo qof mihiinan aanu siina mooyana wax kala garan mayno imika ha ha cidma qaato annaga cidma nagama qaato waa hayna cidma nagama qaato so wax walba habeen walba waa seexana waxaa saawarku waaga berya la kalaha habeen walba ku waaga berya habeen walba gabal kala waa habeen walba gabalka markuu dhacayo waa sii xasuusnaanoo subaxdii salaadan jar jaamac cali maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wareejiya saacadaha iyo weliba barafuunada waxa uu v o a uga warramay xilliga uu shaqadan bilaabay iyo sida uu ku ganacsado waxaa nolol maalmeedka ka saaraa dharka lagu wareejinayo iyo tusbaxa iyo okiyaalayaasha iyo moobeelada iyo saacadaha ayaan kasoo wareejiyaa maalinta ugu afar doolar shan doolar meelahaasoo kasoo xoreeya boqol reerka masaariiftiisa oo kasoo saaraa okay wallahi waa maalinta aad ba shaqa fiican buu maalin maalin lacag dee faa'iida shan- toban doolar ama shan iyo toban doolar way kasoo baxdaa ilaa intay jeceshaa marka shaqadaan heer inaan ka gaadho adigu waxaan jeclaa dukaan weyn aan ka samaysa ama- ama ama meherada aan wax ka- wax u- wax u bedelo alaabtan marka xagge ka soo qaadaade bakhaaraan kasoo qaadaa bakhaaraan Ha, adigu maanta adigu waxaan ku bilaabay adigu konton doolar ama boqol doolar hadda ilaa shan boqol baa haysa alxamdulilah rabbil caalamiin faadumo cali ibraahim waa hooyo ku shaqaysata iibinta ama wareejinta jallaatada waxay ii sheegtay in xilli hore adeega guriga ay u doonato inta aysan iibgeen jallaatada si ay nolosha ciyaalka guriga ay u sii maarayso waxay jallaatada ku iibisaa mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada boosaaso si dhallinyarada marka ay iskuulka bareega uga soo baxaan ay jallaatada u iibsadaan waxay ka warramaysaa shaqadaasi iyo waxa ay ka faa'iido shalaato iyo waxaasaa iska iibiyaa ee, duhurkii subaxii markay tahay salaadana waa isku soo baxaa adeegeyga caruurta usoo kaxays usoo qa- ee, mataqaanaa qaataa marka een, hadda waa soo adeeg tegey hadhowna jalaataa gadaa jalaatada waxaa waaye waxa een, kugu jira oo wax iska yar laakiin fadhiga waa dhaantaa caagihii oo farfadhiya waa dhaantaa fadhiga waa dhaantaa jalaatada haa jalaato maanta dhan waa soo wareejinaysaa waa iska dhib badan tahay ayada nafsirkeed laakiin fadhiga waxaa waaye een, mataqaan qofkii oo fadhiya haddii labaatanku kusoo galo ama soddonku kusoo galo adoo iska fadhiis maanta dhan wax sugaysay waa dhaantaa taas marka waxaa ku jira oo waa wax iska yar oo mataqaanaaye een, jalaatada lacagteeda waa iska yarta kunaa lagaa siinaa soddon xabo afartan xabaa soo qaadane kun kalaa dul saarane maanta dhan waa wareege laakiin mataqaanaaye een, rafaadkaas ha qabee waa iska fiican tahay oo waxa waaye qof xoogiisa soo shaqaysta waaye oo xalaal ah marna waxaa jira een, mataqaanaa inaan la wareego marna iskoolaadka iyo waxaas inaan hor fafadhiisto oo aan ku gato yuusuf maxamuud barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a boosaaso
duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta furmay kulanka golaha baarlamaanka oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari xildhibaanadu waxa ay si furan uga doodayaan qaraarkii lixdii bishan ay golaha xukuumaddu ka gaareen cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ahaa ama ah sarkaal ka tirsan jabhadda o l f taasoo ay dowladda soomaaliyana ay ku wareejisay dowladda etoobiya islamarkaana ay sheegtay inuu xiriir la lahaa al-shabaab waxaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o cabdulqaadir maxamed cabduleeh oo ku sugan xarunta golaha baarlamaanka ee muqdisho cabdulqaadir haddaad imaqlaysid maxaa soo kordho hadda socda
caasha aad baad umahadsan tahay munaasha golaha shacabku waxay aada uga doodayaan arrinta go-aan golaha wasiirada lixda bishii sebtembar ay meel mariyeen oo la xiriirtay cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo ahaan sarkaal ka tirsan olls iyo ururka olls inuu yahay urur argixisay ay aada uga doodayaan waxaana jirtay in toddobaadkii hore kooramaano daaqatay aqalka sare arrintan ay dib u dhigeen aada faa-isha lagu hayo doodan waxa uu furmay gudoomiyaha baarlamaan golaha shacabka ayaa fura kadibna waxaa lala gudagalay ka doodista xildhibaanada golaha shacabku way ku kala arsi duwan yihiin qaarkood waxay leeyihiin inay u arkaan dibista cabdikariim qalbi dhagax mid xadgudub ku ah qarinada soomaaliya in la jabiyo dastuurka dalka iyo in golaha shacabkuna ay qabaan doodkaas kaas ka duwan ay ku doodayaan in arrinta amniga mandaqada gobolka soomaaliya kamid tahay iyo xasilooda dalka iyo wakaashi dhexmara dowladaha igado etoobiya ay kamid tahay ay dhamalaysa joogaan ay dan ugu jirta lagala eego arrinta amniga iyo siyaasadda xildhibaanada qaarna waxay ku doodayaan in arrintan guddi loo saaro gaar gudiyada qaadqabsan iyagu ay soo dharaadhariyaan kadibna golaha la keeno marka konton iyo dhowr xildhibaan baa isbartay inay hadaljeedin sameeyaan weli waxaa socota hadaljeedinta xildhibaanadu aad bayna doodda kuusha waxaana ka dhex muuqda baarlamaanka codisiisa oo lala xiriira arrintan oo xildhibaanada dabcan ay hadda u kala qaybsan yihiin la diibaa sax bay ahayd arrintaas ku jira iyo kuwa qaba in cabdikariim qalbi dhagax la diibo oo walafna loo aqoonta argagixisa waxay ka dhigan tahay in dastuurka lagu xadgudbay gaar ahaan calanka iyo digka shalka garisle wax loo dhimay sida ay ka sheegaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka toonka hakadoomsomtaa ku sugan cabdulqaadir inkastoo khadkana xun yahay si kooban xildhibaanada ku doodaya in xukuumadda ay ku saxnayd go-aanka ay ka qaadatay qalbi dhagax oo ay dowladda ethoobiya u gacangelisay sarkaalka soomaaliga ah ee jabhadda o n l f ka tirsan maxay ku difaacayaan oo leeyihin way ku saxnayd xukuumadda
waxyaabaha ugu waaweyn ee xildhibaanada qaba in cabdikariim muuse qalbi dhagax loo dhiibo dowladda etoobiya ay saxayd waxay leeyihiin waxaa dan ku jirta in amniga gobolka la ilaaliyo waxay leeyihiin iskaashiga igad bay qayb ka tahay waxay leeyihiin midooda africa iyo howlgalkiisa abusan bay etoobiya qayb ka tahay iyo dowladaha dariska sidaa darteed cid walba amni darro ka ha saaradan gaar ahaan geeska africa in la iska kaashada ayaa sax bay qabaan xildhibaanada ku doodaya in cabdikariim muuse qalbi dhagax la dhiibo waxay leeyihiin taasi waxay qayb ka tahay iskaashiga amniga waana saabta amisom ay soomaaliya u joogto xildhibaanada doodoodu halkaabay ku aadan tahay waa dood cad waxayna sheegayaan in haddii aysan dhicin tan ay wax badan darada ay saameyn ku yeelanayso guud ahaan gobolka gaar ahaanne soomaaliya oo dowlad ahaan yaqaaha duubaa in la taageero waxayna yidhahdeen waa saabta amisom oo etoobiya qayb ka tahay ay hadda soomaaliya u taageerayso doodaa bay qabaan kuwa doodaa ka soo horjeeda iyaguna maxay leeyihiin
xildhibaanada kasoo horjeeda diibista cabdikariim qalbi dhagax iyo lixdii sebtembar go-aankii golaha wasiirada waxay ku doodayaan in arrintan qarannimada soomaaliya khatar ku tahay in xidigta shanta geesna la qaybinayo ay kala jeedaan in dagaalka gelibka socday olsa wada uu yahay mid gobonnimo doon ah oo soomaaliya halkaa deegaan ahaan iyo dhul ahaan ee weli dhul soomaalita xaduu sax aysa jirin taabay ku doodeen waxayna leeyihiin muwaadin soomaaliyeed bay ahayd waxayd in lagu maxkamad ee gudaha dalka taabay iyaguna ku doodayana leeyihiin marna ma banaaneen in muwaadin soomaaliya loo gacan geliyo dowlad kale taabay aad eed umahadsantaha cabdulqaadir waa ku salaamaya dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo hadda ku sugan xarunta golaha baarlamaanka soomaaliya oo ka socdo kulan ay golaha baarlamaanka uga doodayaan go-aankii ay xukuumadda soomaaliyeed dhowaan ku wareejisay cabdikariin qalbi dhagax oo ay dowladda etoobiya u gacangelisay halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna laascanood magaalada laascanood waxaa dhowaan laga asaasay dallad ay ku bahoobeen qaar ka mida dhallinyarada magaaladaasi taasi oo ka shaqaynaysa arrimaha bulshada gaar ahaan dhinacyada isdhexgalka dhallinyarada iyo wacyigelinta tahriibka qabyaaladda iyo weliba musuq maasuqa dalladan oo ay ku midoobeen ururo magaalada ka dhisan ayaa xubno ka mid a mas-uuliyiinta dalladan oo loo yaqaano hankaab wariyaha v o eda laascanood cabdikariim olol uu ka waraystay sida ay u howlgasho dalladaasi galada laascaanood ee xarunta gobolka suul ayaa dhowaantani waxaa lagaga dhawaaqay dallada ay ku midoobeen ururada dhallinyarada ee ka jira guud ahaan gobolka sool dhallinyarada gobolka suul ayaa had iyo jeer waxay ka hadlaan markay ururada samaystaan inay caqabada ay la kulmaan mararka qaarkood sababta in xafiisyada ay leeyihiin iyo goobaha isugu yimaadaan ay xidhmaan haddaba waxaan wax ka weydiinay mas-uuliyiinta dhallinyarada ee dallada dhallinyarada ee hankaab ee dhowaantani lagaga dhawaaqay magaalada laascaanood ujeedooyinka iyo waxyaabaha loo aasaasay iyo waxa ay dhallinyarada u qaban doonaan marka hore waad mahadsantahay cabdikariin magacayga waa maxamuud cabdulqaadir axmed waxaan ahay afhayeenka dalada hankaab haddaan si kooban kugu soo koobo dalada hankaab ambrela waa dalad ay ku midaysan yihiin dhammaan ururada gobolka sool markaan leeyahay dalad ay ku midaysan yihiin ururada gobolka sool waa aduu ururada maxalliga ee sida horumarka uga shaqeeya gobolka iyo ururada midooda jaamacadaha ee magaalada laascaanood daladan waxaa ujeedka weyn ugu yahay ama focuskay diyadda ku saaranaa inaysan tafaraaruq iyo kala daadsanaan aysan soo wajihin dhallinyarada xigtana waxay tahay dhallinyaradii maadaama ay ururada kala duwan yihiin inaysan markaa helin waxyaaba si toosa horumarkooda ka caawiya oo markaas la xidhiidha xagga horumarkooda taasoo aysan waxaweyaan kaga hortegino in hal dallada oo ay ku midaysan yihiin oo ay ku doonan karaan codkooda iyo horumarkooda ay helaan markastana isku xidhnaanshahooda iyo wada shaqayntooduna ay halkaas ay ku midaysan yihiin dalad ta ugu weyn lagu asaasay taas weeyaan waxaynu ognahay badanaa gobolka waxaa ka jira ururo dhallinyaro dhibaatooyin badan ayay la kulmaan maadaamaad afhayeenka dhallinyarada tahay daladaasina bal waxaad is leedahay dhibta waa lagaga hortegi karaya in ururada dhallinyaradu aysan burburin
run ahaantii waa su-aal wanaagsan waxaa lagaga hortegi karaa dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la siiyo yoolkooda ama doorkooda dhallinyaronimo in wax kastoo lagu garab qaban karo lagu garab qabto ama horumarka ay u baahan yihiin sal ahaan oo kalea inay helaan goobo ay ku shiraan oo markaas waxa weeyaan ay ku watashadaan xilliyada ay firaaqada janiska isku leeyihiin in laga caawiyo waxyaaba fara badan oo ay markaa ku dhaqa horumarka gobolkana ku jirta isku xidhnaanshahoodana ku jirta gudoomiye ku-xigeenka dalada hankaab ku bilaabay bal waxaad nooga warantaa fikirka iyo sidaad u aasaasteen iyo waxaad is leedihiin waad qaban karaysaan dhallinyarada waad u qabanaysaan anoo magacaygu yahay fadxi faarax diiriye ahna gudoomiye ku-xigeenka dalada hankaab cabdikarin haddaan kaaga waramo ujeedka aan daladan hankaab u aasaasnay horta daladan waxaa ku midoobay afariyo toban urur koob iyo toban urur waa ururada maxaliga ee ka shaqeeya horumarinta deegaanka saddex urur oo kamidana waa saddexda union ee jaamacadaha jaamacadaha ka jira magaalada laascaanood muhiimada aan u aasaasnay daladan waxay tahay markii hal urur iskaafin waaye ama hal urur kasta oo jira oo caqabadi hor istaagtoba waxaan garanay inaanu inteedaasi midowno hal urur markaan inteedaa micnihii midowno in aan wax wada qabsan karno ayaanu garanay waxaa nagu jira qolo la yirahda naadiga horumarinta deegaanka naadiga horumarinta deegaanku la-aantayo waxba uma qabsoomi karaan waayo markaan saddex iyo tobanka iyagaa kale hareer taaganahay waxaa laga yaabaa inuu bilicdii magaalada soo celiyo inuu dhirbeeri sameeyo markaan anagu garab taaganahay weeye aan wax kasta u fududayno talabaad waxaanu u sameynay in dhallinyaradu midowdo isdhex gasho isna barato anagoo ka duulayna ama mar walba hadafkayagu yahay inaan dhallinyarada ka wacyigelino tahriibka qabyaalada musuq maasuqa oo kolley laga yaabaa in dhallinyaradeenna inta ugu badan hami kacayle yeelato tahriibto badahana ku dhammaato waxaad ii sheegtay fadxi inaad ka hortegaysaan tahriibka iyo waxyaabaha ugu badan ee laga hadlay waxa weeye ururada dhallinyarada sidaad sheegtay oo caqabada ku yimaadaan marka ma isleedahay ururada dhallinyarada ee magaalada laascaanood ka jira way ka badbaadayaan burburkii iyo dhibaatooyinkii hadiyo jeer soo waajihi jira ku dhici jiray cabdikariino su-aal wanaagsan baad i weydiisay haa taas waa bad hadafkayga uu yahay inaanu ka hortagno wixii caqabadaa ee ururku iman jiray annagoo ururkii dhibaato lasoo kulmo ama caqabad lasoo kulmo aanu isku dayano diiradana saarana in saddex iyo tobankayaga urur ee kale aanu kasoo kicino meesha hadafku lahaana aan gaadhsiino talabaad waxaa jirta ururo kale oo hadda dalada soo codsaday doonayana inay kusoo biiraan tiraba saddex ururba hadda miiska noo saaran insha allah haddaan ansixino saddexda urure kalena waan kusoo daranaa dalada daladani waxay u taagan tahay in ay isku xidho bulshada iyo dhalinyarada dhibaatada ugu badan ee timaada waxaa weeye in dhalinyaradii aan isdhexgelin markaa waxaanu fududeynaynaa in laysdhex galo dhalinyaradii isfahanto cid kasta oo soo aqbasho daladana aanu shuruudaha buuxisana waanu aqbalaynaa daladan cid gaara male dhalinyarada laascanood waxaan ugu baaqayaa inay urura samaystaan horumarka gobolkana ka taliyaan hadhowna dan ay noo yimaadaan aanu saa ku midowno
qaar ka mida madaxda ururka hankaab ee ka dhisan magaalada laascaanood oo u waramayay wariyaha v o e da cabdikariim olol
kaalimihii heesaha ayaan soo gaarnay ee barnaamijka dhallinyarada maanta uu ugu talagalay dhallinyarada barnaamijkan sida gaarka u dhegaysanaysa waxaan soo qabanayaa hees ay ku luqayso fanaanada aamin afriik
heeskaasi aynugu luqeynayso fanaanada aamina afrika ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa haatana qaybta ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur oo inala socodsiiya xubinta ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay waxaa daaha laga rogay koobka kooxaha horyaallada yurub ee xilli ciyaareedkan labada kun toddoba iyo tobanka labada kun siddeed iyo tobanka gruubka a haddii aan ku horreyno kooxda c s k moscow ee dalka russiya waxay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda benfica ee dalka portugal manchester unitedna waxay saddex gool iyo eber kaga farxalatay kooxda basel ee dalkaasi switzerland bayer moniq waxa ay saddex gool iyo eber dirtay anderleq baris san german ayaa ku durdurisay kooxda celtic oo uga awood roonaatay shan gool iyo eber chelseana waxa ay lix gool iyo eber ku suldaartay kooxda karabak halka roma iyo atletic madrid ay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber sidoo kalena gruubka d ciyaaro xiise leh ayaa dhacay kooxda barcelona ayaa garoonkeeda camnu ku garaacday yuventus waxaana ay ku dubatay saddex gool iyo eber kooxda sportingna waxa ay saddex gool iyo laba dirtay naadiga olombiakos caawana kulamo kale oo xiise leh ayaa dhici doona haddaba wariyahayaga gobolka minnesota maxamuud mase cadde ayaa hadda qadka ku jira haye mase cadde bal caawa kulamada dhici doona kuway ugu muhiimsan nuur haddaad u mahadsan tahay gruupka iyo liverpool iyo safiya ayaa isku herdin doona oo guriga liverpool magaalada liverpool garoonka anfield oo garoon ciyaaraha champions league aada ugu wanaagsan ayay ku kulmi doonaan labada kooxood maribar waxay la ciyaari doontaa spartig moscow gruupka f fynord manchester city ayay soo dhaweynaysaa shakhtar donetski waxaa gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda napoli ee waddanka talyaaniga f c porto gruupka g waxa ay isku herdinayaan kooxda bashiktas kooxda libzig ee waddanka jarmalkuna monaco ayay soo dhaweynaysaa halka gruupka h real madrid oo koobkan lagu loolamayo difaacanaysa eboel nakashi u imaanayso tottenham hatspa iyo brusia dortmana garoonka wimberley magaalada london ayay ku kulmi doonaa haddii aan dul istaagno mascadow kulankaas ayay igula muuqataa inuu yahay kulan adag ee ka waran natiijada maxaa lagu tilmaami karaa labadan kooxood marka la eego nurow waxay ka mid yihiin gruupka laleeyahay hadda waa gruupka geerida waayo saddex kooxood oo banooni wanaagsan ciyaartooyduna ay fiican yihiin ayaa halkan ku kulmaya oo real madrid tottenham hotspur iyo brusia dortman ayaa gruupkan ku wada jira garoonkan ay ku ciyaarayso tottenham walow magaaladeedii ay tahay oo london uu ku yaalo haddana garoonkeedii ma ahan oo waa garoonka qaranka ingiriiska uu leeyahay wimberley marar badan garoonkan markay kooxda ku ciyaarayso sida ay ugu dheeli jirtay garoonkii ay dhismaha hadda ku wadee wethart line uma ciyaarto marka brusia dortimana waxay ka mid tahay kooxaha ugu wanaagsan qaaradda yurub marka laga hadlayo ciyaaraha champions leaga marka waa kulan adag oo dabcan ay adag tahay in la saadaaliyo walow tottenham ciyaaryahaano da-yara oo banooni wanaagsan macalin da-yara oo ciyaartooydiisu ay aaminsan yihiin uu laylinayo laakiin brusia dortiman oo wiil ka mida wiilashii ay kusoo tacab iyo tiir beeshay ee muse cusmaan dambele laga iibsaday lama garan karo waxa ay rajadoodu noqon doonto laakiin layaab aniga ila noqon mayso haddii brusia dortman kulanka tottenham la ciyaarayso ay ugu yaraan bareejo hesho amaba ay guul kala noqoto halkaasi laakiin tottenham waxay caawa ukumaheeda dulgeysan doontaa sidii ay brusia dortman kaga badin lahayd waayahay isla ingiriiska ciyaar kale ayaa ka dhici doonta oo adag sida aad sheegtay waa liverpool iyo sevilla labada kooxoodna waxaan ognahay in liverpool ay mar dhow ay ku dhacday guuldarro xanuun badan premier league marka ma laga yaabaa in ay caradaasi kala dul dhacdo sevilla waa suuragal waayo liverpool haddaan dhibaato kale ku imaan ama ciyaaryahan kale aanuu ka wareerin dabcan koob iyo toban ciyaaryahan ayay kula ciyaari doonaan sevilla inkastoo ciyaartu intay socoto wax walba dhici karaan laakiin guuldaradii jel ay manchester city kala timid waxay macalinkooda iyo taageerayaashuba ay leeyihiin ciyaaryahanka calaamada gaduudana laga siiyey ayaana kaga badiyay marka kulankan rajo wanaagsan bay qabaan gurigooday ku ciyaarayaan inkastoo macalinkooda uu sheegay in cotinio oo ah ninka ay ku dhaarato kooxda liverpool kulamadan oo kalena aada garoomada uga muuqda uu sheegay inaanu kulankan ciyaari doonin laakiin nurow marka laga hadlayo kooxaha waddanka spain iyo kooxaha waddanka ingiriiska kulamadooda weliba waayahan dambe ciyaaraha champions league waxaad moodeysay in marar badan kooxaha horyaalka dalka ingiriiska lagu durduriyo ka sokow in laga badiyay haddana casharo banuuni loo dhigo marka wax walbaa kulankan ka imaan doona laakiin macalinkan coloob oo ah nin macalin wanaagsan ciyaartooy aada u yaryar banuuni fiican banuunigoodu uu yahay banuuni baas isku dhufsasho ah oo deg deg ah isla markaasina marka aanay kubadda haysan isku daya sida ugu dhaqsiyaha badan haddana inay kubadda kula soo wareegaan waxaan isleeyahay inay fursad haystaan ay kulankan safiya kaga badin karaan maadaama garoonka anfield oo garoon caan ku ah ciyaaraha champions leaga oo kooxdana sidaad og tahay koobo fara badan oo champions league ay haysan waana kooxda ugu badan ee dalka ingiriiska ee koobkan haysata berisamaadkiina liverpool iyo waxba ayay ahaan jireen kooxaha ingiriisku marka ciyaaraha champions leaga markay timaado liverpool waa koox weyn oo aanay sahlanayn weliba garoonkeeda anfield in loo dhabadiyo maxamuud mase cadde ayuu ahaa oo ila falanqeynayay ciyaaraha caawa ka dhici doona qaaradda yurub ee koobka horyaalada yurub dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
xubintaasi ciyaaraha ayaan dhegeysta kusoo gabagabaynayna barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada iyo maanta tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo